بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه وبعد أيها الإخوة والأخوات إخوانكم في منهج أونلاين يسرهم أن يقدموا لكم هذه الدروس العلمية وهي عبارة عن شرح كتاب كتابك الواجبات المتحتمات
والآن نترككم مع الدرس الأول
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الكرام ومن سن بسنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد maanta oo sabti ah oo bishu ay tahay labayo tobankii bishii lixaad labada kun iyo afarta milaadiyan oo waafaqsan saddex iyo labaatankii bisha rabiica athaani sannadka kun iyo afar boqol iyo shan iyo labaatanka sabtina ah waxaa bilaabmaya kitaabka alwaajibaat almutaxatimaat oo uu dhigayo sheekh cabdikariin xasan xoosh qaybna ka ah dowladda cilmiga ah ee ku guntamaysa masjidu nakhiil biharjeysa waxaa nasrinaya duruusta waxa weeyaan cilmigaee dowladda ka baxaysa oo kitaabkani uu ka mid yahay maktabadda iyo tasjiilaadka maktabat annuur alislaamiya oo aad ka heli doontaa wallahu aclam الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار آه وحين ما تبلابينا ان شاء الله تعالى kitaabka la yidhahdo alwaajibaatu almutaxatimaat alwaajibaat almutaxatimaat almacrifa cala kulli muslimin wa muslima waxyaalaha waajibka ah ee waajibnimadiisu inay gartaan ay ku waajibka tahay qof kasta oo muslim ah rag iyo dumarba waxaa laga soo ururiyey hadalka shaykhulislaam moxamed ibni cabdilwahaab iyo hadalladii culammadii markaa awlaaddiisa ahayd ayaa laga soo ururiyey waxaana soo ururiyey oo isu keenay sheekh markaa culammada mucaasiriinta ka mid ah oo la yidhaahdo cabdullaahi alqarcaawi marka risaaladdu yacni waa risaalo qayima waxaanay ka warramaysaa umuuraha ictiqaadiga ah marka in shaa allahu tacaala haddaynu maqsuudka gudagallo bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaahi waxaan ku bilaabay magaca ilaahay ilaahaasoo arraxmaani kii naxariista badnaa ee raxmaddiisoo caamka ahayd ee si guud dadkoo dhan ugu naxariisanaya khalqigoo dhan ugu naxariisanayay ahaaday alraxiimi kii sida gaarka ah mu'miniinta ama dadka iimaanka leh sida gaarkaa ugu naxariisanayay ahaaday kaa magaciisaan ku bilaabay alraxmaan iyo alraxiim waa laba magac oo magacyada ilaahay ka mid ah labadubana waxay tilmaamayaan raxmad raxmaddii baase waxay tahay raxma caama iyo raxma khaasa raxma guud raxmad guud iyo raxmad gaar ah oo muuminiinta inuu si gaara ugu naxariisanayaa waa raxmad muuminiinta lagu gaar yeelayo raxmadda guudna waa khalqigoo dhan inuu ilaahay u naxariisto saa waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi alraxmaani alraxiim araxmaan raxmaan sifada raxma la yidhaahdo ka daat ahaan ugu sifaysan ahaaday alraxiimi ka naxariistiisa cidduu doono khalqigiisa ka mida gaadhsiinayay ahaaday oo midna ay tahay sifa daatiya midna ay tahay sifa ficiliya tabarruku ka barakaysanayo magaca ilaahay ayuu ugu bilaabay iyo dayasho uu ku dayanayo nebiga sala allahu alayh wasalam oo waraaqaha uu qorayo nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku bilaabi jiray bisimka ilaahay الأصول الثلاثة أصلada saddexda ah saddexda asal allatii yajibu taasoo ay waajib tahay calaa kulli muslimin qof kastooo muslima wa muslimatin iyo qof kastooo markaa muslimad ah yacni gabadh kastooo islaam ah macrifatuhaa garashada ay garanayaan ay waajibka ku tahay yani wuxuu kaga warramaya halkan saddexda asale ay waajib ay waajibka tahay in la aqoonsado asalkuna waxaa la yidhaahdaa oo waxa wax kale ku dul dhismaan ama ay ka farcamaan oo dhismuhu seeskiisa hoose waa asal waalidku ubadkiisa asal buu u yahay xididadu geedka asal bay u yihiin masaa'isha qaacidooyinka guud ahee furuucdu ka dhalanaysana iyaguna waa asal markaa saddexda asal bimacnaa saddexda umuurood ee waxyaalo badani ka bixi doonaan ama masaa'il badani ay ka dhalanayaan oo ka farcamayaan ee ay waajibka tahay in la aqoonsado ayuu halkan kaga hadlaya wa hiya saddexdaa asal macrifatu alcabdi addoonku inuu garto weeye rabbahu ilaahiisa uu garto wa diinahu diintiisa uu garto wa nabiyahu muxammadan sala allahu alayh wasalam nebigiisa muxamed ahaana uu garto saddexdaa asal weeya fa idaa qiila laka haddii lagugu yidhaahdo man rabbuka rabbigaa waa kuma faqul waxaad tidhahdaa rabbiya allaahu rabbigaygu ama ilaahaygu allaahu allah weeyi alladii kaasoo rabbaani isoo barbaariyey oo isoo koriyey wa rabba jamiica alcaalamiina khalqiga dhammaantoodna soo barbaariyey oo khalqiga ka abuuraya barbaarinaya korinaya u nicmaynaya waa allah binicmatihi nicmadiisa nicmooyinkiisa ku barbaariyey oo ku koriyey wa huwa macbuudii waa kaan caabudayo laysa lii macbuudun siwaahu mid la caabudo melihi oo aan isaga ahayn yacni cid kale inaan caabudaa igama suuragalahe allah oo keliya ayaan caabudayaa asalka koowaad waa in ilaahay la aqoonsado waana asalkii asallada kale ay ka dhalanayeen oo ka farcamayeen marka ugu horraysa waa in ilaahay la garto garashada ilaahay la garanayo waxaa soo gelaysaa in rabbinimadiisa iyo ilaahnimadiisa intaba in la garto rabbinimada waxaa looga jeedaa inuu ilaahayna abuuray oo ina arsaaqayo oo inoo nicmaynayo oo ina maamulayo sidaas in la aqoonsado oo la garto ilaahnimadiisa in la gartona waxaa looga jeedaa in isagoo keliya in la caabudo inay tahay in la garto oo la aqoonsado oo cid kale in la caabudaa aynay bannaanayn waayo cibaadadu waa xaq ilaahay la gaar yahay isagaa iska leh cid kale in lala caabudaa ma bannaana waa xaq aanu cid kale waxba uga oggolayn hadday nebiye tahay iyo hadday rusul tahay iyo hadday malaa'ig tahay iyo hadday awliye tahay iyo hadday cid kale tahay in cid kale la caabudaa ma bannaane waa baatil waxaa xaqa in allah oo keliya la caabudo waana kelimatu tawxiid macnaha ay sheegayso allah oo keliya in la caabudaa kelmadda tawxiidku laa ilaaha ila allahu waa macnaha ay sheegayso marka garashada la garanayo inuu ilaahayna abuuray oo ina arsaaqayo waxay keensanaysaa inaynu keligii caabudno siduu keligii inoo abuuro cid kale ayna inoola abuurin oo keligii inoo arsaaqayo waa in keligiina aynu caabudnaa keligiina waa inaynu caabudnaa waidaa qiila laka haddii lagugu yidhaahdo faidaa qiila laka haddii lagugu yidhahdo man rabbuka rabbigaa waa kuma faqul waxaad tihaa rabbiya allaahu rabbigay waa allaah aladii kaasoo rabbaanii aniga isoo barbaariyey oo isoo koriyey wa rabbaa soo barbaariyey oo soo koriyey jamiica alcaalamiina khalqiga dhammaantood binicmatihi nicmooyinkiisa ku soo barbaariyey oo gaal iyo muslim ba ilahay waa u nicmeeyaa gaalada xataa ilahay waa u nicmeeyaa waxay ku nool yihiin ee ay xoogga ku leeyihiin ee ay ku caafimaadka qabaan ee ay xoolaha iyo ubadka ku leeyihiin waa nicma yacni ilaahay uu siiyey alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufra waaxalluu qawmahum daara albawaa qaar baa waxay yidhaahdeen muuminiintu ilaahay u nicmeeyaa gaalada tooda waxaa lagu magacaabaa istidraaj waa sabaansaba lagu ugaadhsanayo laakiin nicmada waxa weeye nicmo waxaa lagu magacaabaya unta mu'miniinta la siiyo lakiin qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa gaalada xataa nicmooyinka la siiyey in nicma lagu magacaabo alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufran marka ilahay inuu u nicmeeyey nicmadiina ay ka abaalka dareen ayuu ilahay inoo sheegaya وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله marka wuxuu ku barbaariyey khalqigoo dhan gaalo iyo muslimiinba ilaahay nicmooyinkiisuu ku barbaariyey wa huwa macbuudii waa kaan caabudaya weeyi laysa lii macbuudun siwaahu mid la caabudo isaga aan ahayn malihi waidaa qiila laka haddii lagu yidhahdo maa diinuka diintaadu waa maxay faqul waxaad tidhaha diinii diintaydu alislaamu islaam weeyi wa huwa alistislaamu lilahi biاltawxiid wa huwa islaamku alistislaamu waa marka isdhiibis ama hogaansi lilahi ilaahay loo hogaansamo ama laysu dhiibo bitawxiidi tawxiid loogu hogaansamo ama laysugu dhiibo waalinqiyaadu lahu in ilaahay la ateeco in gaalada iyo ehelk gaalnimada iyo ehelkeedana laga beri noqdo tawxiidka adilada inoo sheegaysaana waa badan tahay oo aayaad iyo axaadiis fara badan baa tawxiidka ku soo arooray waa asalkii rusushoo dhan lala soo diray wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana faacbuduun rasuul kastoo la soo diray waxaa lala soo diray kelimatu tawxiid in ilaahay keligii la caabudo taasaa lala soo diray rasuul kastaana wuxuu ku baaqayay tawxiidka اcbudu allaha ma lakum min ilaahin hayruh rasuul kastaa wuxuu lahaa allaha caabuda macbuud xaqa oo aan allaha ahayn maydaan lihidin saasuu rasuul kastaaba lahaa waa in ilaahay loogu hoggaansamaa taaco la ateecayo taasina waxa weeye rasuulku sala allahu aleyh wasalam sharcigii uu la yimi waa in la ateecaa haddii rasuulka la ateecana sala allahu aleyh wasalam ilahay waa la ateecay man yutic arasuula faqad ataaca allah ku kastoo rasuulka ateecaa allahna waa ateecay waayo rasuulku wuxuu ina farayo ina amrayaa waa wuxuu ilaahay u soo dhiibay waa sharcigu ilaahay ku soo dejiyey wamaa yantiqu cani alhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa gaalnimada waxa la yahay waa in laga beri noqdaa waxa gaalnimada la yidhaahdo waa in beri laga noqdaa baraa'aduna waxa weeye waa shayga in laga dhex baxo lana caddeeyo inaan shaqo lagu lahayn ehelka markaa gaalnimada ku suganna yagana waa in laga beri noqdaa wamaa ana min almushrikiin nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi mushrikiinta kama mid ihi markaa taas waxay tilmaamaysaa in laga beri noqonayo mushrikiinta gaalada iyo gaalnimadoodaba in laga beri noqonayo taana waxaa ka dhalanaysa inaan gaaladii laga weli yeelan oan gaaladii la jeclaan oan gaaladii loo xaqlin oo aan gaaladii saaxiibba laga dhigan oo aan gaalada loo hiilin oo loo gargaarin oo sirta muslimiinta aan gaalada la siin yacni noocyada muwaalaadka yacni dhammaantood waa in markaa waxa weeye muuminiinta loo gaar yeelaa oo aan gaalada laga weli yeelan waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ku kasta oo ka weli yeesha gaalada oo jeclaada oo u gargaaro u hiiliya oo u xagliya yaga ayuu ka mid yahay yaga ayuu ka mid yahay kitaabka dhexdiisana in sha allahu tacaala waa inoogu iman doontaa masaladaas waana ka sii hadli doonaa wa idaa qiila laka haddii lagu yidhaha maa diinuka diintaadu waa maxay faqul waxaa taha diinii diintaydu alislaamu islaam weeyi ila diinaan islaam ahayn ilaahay aqbali maayo nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam markuu soo saaray dabadeed diinta keliya uu aqbalayaa waxa weeye waa islaam ina addiina cinda allahi alislaam bimacnaa diinta ilahay agtiisa laga raallidayahay la aqbalayaa waxa weeye waa islaamnimada ama nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam intaan la soo dirin diimihii hore nebiyadii hore lagu soo dejiyey ciddii ku sugan ee ku quman waa laga aqbalaya laakiin mar haddii nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam la soo diray diinta keliya uu rabbi ka raallida yahay ee uu aqbalayaa waa islaamnimada kuwii hore waxay noqonayaan mansuukh sidaas iyada ah weeyaan waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu ku kasta oo islaamka waxaan ahayn diin ka dhigta ama diin ka doonta laga aqbali maayo ayuu ilahay yidhi wa huwa islaamku alistislaamu lilahi ilahay in loo laysu dhiibo weeye bitawxiidi tawxiid laysugu dhiibo walinqiyaadu lahu in loo hoggaansamo biaacati ateecitaan la ateecayana loogu hoggaansamo waalbaraa'atu min ashirki shirkiga in laga beri noqdo wa ahlihi ehelka gaalnimadana in laga beri noqdo wa idaa qiila laka haddii lagu yidhahdo man nebiyuka nebigaagu waa kuma faqul waxaad tidhaahdaa moxamed ibnu cabdillaahi ibni cabdilmuطalibi ibni haashim nebigaygu waa moxamed oo ina cabdilaahi ah cabdilaahina ina cabdimuطalib yahay cabdimuطalibna ina haashim yahay nebigaygu waa kaas waa nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam wa haashimun haashim min qurayshin quraysh buu ka mid yahay wa qurayshun qurayshina min alcarab carab bay ka mid tahay waa qayb carab ka mid ah waalcarabu carabtuna min duriyati ismaaciila waa tafiirtii nebi ismaaciil ismaaciilkaasoo ibni ibraahiima ina ibraahim ahaaday oo nebi ibraahim u dhalay calayhima labadaba korkooda ha ahaato wa calaa nabiyina nebigeenna korkiisana ha ahaato afdalu salaati salli ka ugu fadliga badan ee ugu mudan iyo watasliimi yacni waxa weeye salaam ta ugu mudani korkooda ha ahaato asalka saddexaad waxa weeye haddii lagu yidhaha nebigaagu waa kuma waa inaad tahay nebigaygu waa nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam waxaana la odhan jiray moxamed ibnu cabdillaah ibni cabdilmuطalib ibnu haashim ayaa la odhan jiray waa markaa qurashi qurayshna carab bay ka mid tahay laakiin risaaladda loo soo dhiibay waa caam yacni kuma gaaraha carab oo keliya oo nebiga carab oo keliya looma soo dirin ee dadkoo dhan baa loo soo diray hadday carab tahay iyo hadday cajam tahay iyo hadday qaar cadcad tahay iyo hadday qaar madmadow tahay iyo hadday qaar cascas tahay hadday jin tahay iyo hadday insi tahay dhammaantood waa loo soo diray nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam waxaana u daliila qawluhu tacaala tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuna lilcaalamiina nadiira marka khalqiga o dhan inuu markaa uu nebi moxamed u digayey oo loo soo diray ayaa aayaddu ku caddahay qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu اllahi ilaykum jamiica waxaad tidhahdaa dadow anigu waxaan ahay rasuulkii ilaahay la soo diray ee dhammaantiin loo soo diray ayaan ahay sidaa ku dheh baa la yidhi saas aawoodee nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam markuu ka hadlayay waxyaalaha uu nebiyada kala gaar ka yahay wuxuu yidhi wa kaana annabiyu yubcathu ilaa qawmihi khaasa wa bucittu ila annaasi caamah nebiga nebiyadii hore ka midii wuxuu ahaa mid qoladiisa si gaara loogu soo diro laakiin aniga waxaa lay soo diray dadkoo dhan baa si guud laygu soo diray sidaasuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam marka risaaladdiisu waa caam oo waa risaalad guud saas aawadee hadday nebiyadii hore soo gaadhi lahaayeen waajib waxaa markaa ku noqon lahayd nebiyadoo dhan waxaa waajib ku ahayd inay nebi moxamed rumeeyaan oo raacaan oo ku daba faylaan ay shareecadiisa u hoggaansamaan وإذا أخذ الله ميثاق وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أخذتم قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا waxaa laynoo sheegay nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam hadday nebiyada kale soo gaadhi lahaayeen dhammaan inay rumeeyaan oo u gargaaraan oo raacaan inay waajib ku ahaan lahayd sidaasaa laynagu sheegay sidaas aawadeed cidda tidhaahda nebi moxamed carab oo keliya loo soo diray ama dadka cidaan loo soo dirin baa jirta waa gaaloobaya waayo qur-aankii buu beeninayaa qur-aankii wuxuu inoo sheegay in nebiga sala allahu aleyh wasalam si guud dadkao dhan loogu soo diray marka waxaa ka dhalanaysa beenin qur'aankii la beenina beeninayo ayaa ka dhalanaysa haddii la yidhaahdo cidaan loo soo dirin oo iise soo gaadheen ayaa jirta haddii la yidhaahdo taasaa ka dhalanaysa halkaasna waxaa mudan aan baraarujinayaa dadka qaarkood nebiga sala allahu aleyh wasalam waa aflagaadeeyaan cayda nebiga la caayo ama la aflagaadeeyaana waa gaalnimo oo qofka nebiga caaya ama aflagaadeeyaa diintii islaamka waa ka baxay oo waa gaal muslimiintoo dhanna waa ku kulansantao warkaa waa isku waafaqsantahay inuu gaal yahay milladdii islaamka ka baxay aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nabawigina waa inoo sheegayaan qofka nebiga caayaa inuu gaaloobayo saas aawadeed nebiga waa in la qadariyaa waa in la weyneeyaa waa in la ixtiraamaa waa in la xaq dhowraa waa in markaa waxa weeye cay iyo aflagaado waa in laga ilaaliyaa قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نبي أفلقا دادا لا أفلقا ديا إنا قال لما تهي القرآن قال إنه بشاقي قفك النبي عايا أنا وقالوا بيا صلى الله عليه وسلم وحلم إذا هدي ملائكة العايو وحلم إذا هدي دينة إسلام كالعايو وحلم إذا هدي إلهي العايو يعني مركا انت والو قالوا بيا kelmaduu yidhi buu qofku diinta kaga bixi karaa oo gaal yuhuudda ka xun uu noqon karaa yacni ruuxa gaaloobay ee muslim ahaan jiray ee daba diintii ka baxay waa ka xun yahay yuhuudda iyo kiristaanka waa ka xun yahay waa yuhuudda iyo kiristaanku gaalnimadoodu waa asli waa soo jireen horay gaale gaalo u ahaayeen laakiin kan markaa diintii ka baxay islaamkaah ee muslimka ahaan jiray murtad baa la yidhaahdaa waa ruux ridoobay ruuxa ridoobay ee diinta ka baxayna waa ka xun yahay ruuxii aan diinta markii horeba soo gelin waa ka daran yahay sababta uga daran yahayna waxay tahay xukunkiisa looga adkeeyey ilaalin diinta islaamka la ilaalinayo daraaddeed waayo gaalku inuu soo islaamaa waa macaash waa faa'iido laakiin waxa weeye kii muslimka ahaa ee islaamka ahaa in islaamnimadiisii loo baaqi yeelo oo uu islaamnimadiisii ku joogo kii muslimka ahaan jiray inuu islaamnimadiisii ku joogo oo ku baaqi noqdaa iyadu waxa weeye waa raasamaalkii oo la ilaalinayo in raasamaalka la ilaaliyo iyo in macaashka iyo faa'idada la ilaaliyo iyomaa mudan dee in raasamaalka la ilaaliyo raasamaal haddii la waayo macaash jiri maayo laakiin macaash haddii la waayo oo raasamaalkii la hayo dee iminka haddaanu faa'idin waxaa dhici karta dib inuu ka faa'ido saas aawadeed buu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam man baddala diinahu faqtuluuh kii diintiisa bedela dila ayuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam waxaa kaloo baraarujinayaa dadka qaarkood baa waxay sameeyaan carabta ayay si guud u aflagaadeeyaan taasina waxa weye iyaduna waa arrin xun weeye carabta in la aflagaadeeyaa si guud loo aflagaadeeyaa dee waxaa ka dhalanaysa nebi moxamed sala allahu alayh wasalam carab buu ahaaye in aflagaadadaasi gaadho marka taasna waxa weye iyaduna waa mid markaa waxa weye xun weeye carabta in la caayo oo si guud loo caayo oo si guud loo aflagaadeeyo taasna sidaas iyadaaba inay u ahayn nasabka in la tacniyo oo la duro ama markaa nasabka wax laga sheego waxa uu nebigu ku magacaabay sala allahu aleyh wasalam kufri bimacnaa waa dembiyada waaweyn bay ka mid tahy nasabka la aflagaadaynaya hadduu carab yahayna waaba ka sii daran yahy waaba ka daran yahy nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa laga soo saaray dadka qoladii ugu mudnayd baa laga soo saaray qoladii ugu mudnayd bini aadamka qoladii ugu mudnayd ee ugu doorka roonayd ayaa nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam laga soo saaray ahlu sunna waljamacana saasay qabaan marka saddexdan asal waxay yihiin saddexda asal ee qofka lagu weydiinayo xabaasha markuu galo oo marka xabaasha uu galo